munaasabadda la kada afuray xarunta hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira xaruntii magaalada baydhabo iyo weliba goobreeg ku hay madaweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftigaleen wasiiro xildhibaano maamulka gobolka baayikan degmada maariyaha niir ee soomaaliya iyo marti sharaf kale intii dareertay munaasabaddii weliba meelasel ah ka bandhigay muhiimadda muwaadiniinta soomaaliyeed in letaa inuu qaadan kaarka aqoonsiga muwaadinka oo dartis caqabado badan iyo ku horgudbayeen maareeyaha hay-adda aqoonsiga degmada baydhaba iyo maareeyaha guud ee aqoonsiga diiwaangelinta qaranka soomaaliya oo meelasay hadal ku jiidanya sheegeen in iyadoo dadka soomaaliyeed la diiwaangelinaya adagta xogto saxda ee ni la helaa madaxweyne haddii aan warbixin kooban kaa siiyo xafiiskan waxa uu leeyahay toban shaqaale oo hadda oo bilow ah muddo hadda laga joogo afar maalmood waxay qaateen toban oo ku saabsan habraac iyo shaqada iyo sida ay ku shaqayn lahaayeen waxaa kaloo la baray nidaamka ay maxaa la dhahaa systemkii oo nera ee diiwaangelinta waxay kaloo qaateen xirfado kale oo shaqada ah mudane madaxweyne nira waa meesha ugu horreysa oo laga heli gelin doona mudane madaxweyne waxaa kaloo caqabad ah dadkeenu isuma socon karaan waxaa ka warqabtaa dadkeenu haddeer waa safraan dokumentiya la-aan ayay gudaha ku safraan marka qofku markuu intuu baydhabo ka tago wuxuu tegayaa muqdisho isaga oo laba identity kale leh baydhabona magac buu ku joogaa xamarna magac kale ku joogi karaa ama jowhar buu magac kale ku tegi karaa waana caqabad guud oo amnigeenna iyo isu socodkeennaba caqabad ku ah waxaa keenayay inaynan lahayn aqoonsi midaysan oo waddanka aysan ka jirin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii lahayd caqabadaha iyo caqabado fara badan oo ka mid ah oo ay ka mid tahay helitaanka adeega adeegyada asaasiga waxbarashada iyo caafimaadka oo aan xog saxa laga hayn waddankeena waxaa lagu xisaabiyaa wadamada xogta ugu yar laga hayo soomaaliya waxaana keenaya base ama foundation ma jiro gudoomiyaha degmada baydhaba cabdulaahi cali watiinyaha dhawaay in niira xaruntii lamaad ee dalka baydhabo iyo ku furata imuuse may rabaysa national i d isu qaado kabacdan may rabaysa degaanka isku kooy may boosay saxi may buu lanka diwaangeliy saa dartee may warwiinka tar doonta insha allah saan mar tiri koobka guud ee wadanka iyo may rabaysa intaad may buu magaalo kas may buu tiri koob sax ee may buu yahay insha allah arrimaha amniga iyo arrimaha may buu may rabaysa muwaadinka hata may buu sax weelada iyo may buu insha allah ku toosi doon mar may faa lahayn sistemada may buu qaabki may buu la waafajin lahaay iyo nidaamka may buu la adeegsan faday in dawladaha hoose iyo iyo waaxda iyo iyo may buu qaybta kale may buu dad dhigsan may buu qada shaqeeyaan arrin oo may buu muhiim ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftigaleen oo xarag ku jaaray xaruntaan yaanka baaqi shacabka koonfur galbeed inuu qaadana kaarka aqoonsiga si caqabadaha jiri meelanku bahana dadka soomaaliyeed ay i d helaan kaar ayaga ay leeyihiin oo aqoonsi ah sida adduunyada ay u nooshahay la ahaan jiray aan soo ahaan jirnay in la helo muhiimay tahay waxay ku xidhan tahay faa'iidana u tahay in aidiga la qaato qofkan soomaaliga ah aqoonsi waa inuu leeyahay aqoonsiga ma aha baasaboorka baasaboorka waa wax shaqadiisa ay tahay xiriir safar dibadda inaad ku aado laakiin markii aad meelaha muhiimka tagtid ama aad dalka isaga safraysid ama aad shaqo qabanaysid ama aad la xiriiraysid hay-ado caalami ah ama aad shaqo raadinaysid oo kow la weydiinayo waa aqoonsigaada aqoonsiga marka lagaa rabo kaas waayo nimaanan aqoonsi haysanin in shaqo uu hela hataa sax maaha sababtoo ah qofkaan shaqada la siinaayo waa in la aqoonsanyay waxay kaloo faa'iido u tahay waad aragteen dadka aqoonsigan haysto waxa ay ka gudbeen oo caqabadaha nagu ah waxay ka mid tahay dalka soomaaliya riskigaa badan qaraxa badan qof iska socda oo iska dhimanayaa badan waa maqasheen idaacadaha iyo facebookyada iyo laga naadinayo qof sawirkiis la leeyahay qof saas u eg taas ah saas ah yaa dhintay dadkii lahaa iyo qaarna hadday yimaadeen ha yimaadeen haddii edi kaar uu jira ma jiri lahayn marka aaday muhiim noogu tahay munaasabadan aadayna muhiim u tahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan weliba dadka reer koonfur galbeed oo hadda aan u furayna kaarka inay qaataan aqoonsigan si waxyaalaha aan soo sheegoo dhan ay ugu fududaato muwaadiniinta soomaaliyeed oo wada helan kaarka aqoonsiga muwaadinka saxda eh weliba yeefudaayase nabadgelyada guud ahaan dalka soomaaliya